bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kusoo dhowaada warka subaxnimo ee idaacadda dalsan qodobadayna warka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ugu waaweyn gudoomiyaha golaha shacabka ah oo war ka soo saaray xiisadaha ka taagan maamulka somalilan dowladda isutanka imaaraadka carabta oo sheegtay inay gargaar ay ku taageeri doonto laba dhibic shan milyan oo qofood oo soomaaliya ciidamada xoogga dalka oo sheegay in degaano ku yaala gobolka hiiraan ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab dafayno dheeraad oo ka soo baxay weerarkii toronto ee lagu qaaday qabuurada soomaaliyeed oo ku sugnaayeen akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka donald trump oo dukumeynti sira laga helay gurigiisa
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo sabtiga saddexiyo tobanka bisha sideedaad sanada labada kun labaiyo labaatan intaasi qodobadii wararkeena ayay ahayn kusoo dhawaada warka oo dhammaystiran gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ayaa war ka soo saaray xiisadihii ka dhacay qeybo kamida degaano ka tirsan somalilan gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo isagu ka hadlayay dhowaan rabshadihii ka dhacay magaalada hargeysa iyo weliba qeybo kamid ah maamulka somalilan ayuu sheegay in aad uga xun yihiin arrimaha dadka inta badan ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxaana gudoomiya shaqaada madoobe uu sheegay in loo baahan yahay xiisadaha ka taagan maamulka somalilan degaano ka tirsan in lagu soo dhammeeyo is-afgarad si looga baxo xiisadaha colaadeed ee ka abuurmi karaa ismariwaaga ku saabsan doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan maamulkaasi gudoomiyaha baarlamaanka ayaa sidoo kale sheegay in arrinta ay ku baxaan odayaasha dhaqanka gudoomiyaha ayaa sheegay inuu ka xun yahay dhibaatadii ka dhacday labadii maalmood ee lasoo dhaafay qeybo ka mid a magaalooyinka somalilan ee sababtay dhimashadii dhaawaca waxaanu sidoo kale uu intuu tacsi u diray helada dadkii ku geeriyooday kuna dhaawacmay waxaanu ilaah uga baryay inuu siiyo caafimaad sariica mas-uuliyiinta somalilan ugu baaqay inay xaaladday dejiyaan dibna ugu laabtaan miiska wadahadalka kana digtoonaadaan wax kastaoo nabad iyo deganaanshaha wax u dhibi karaa garoosanaanta intaan xil lagu gaari karin colaadii nabad islamarkaana colaaddu aynay keeni karin in wadahadal ee qof ay ku dhinta mooyaane ugu dambeynta waxa uu soo jeediyey odayaasha dhaqanka waxgaradka guurtada somalilan inay gacan ka geystaan sidii xaaladda loo dejin lahaa nabad iyo xasiloonida loo ilaalin lahaa shacabkana uu nabadgalo somalilan waxay ku ammaanan tahay dimuqraadiyadda nabadda waana wax laga xumaadan xilligan dagaal laga baaqsan karayen rabshado iyo wiqaan nabaddii muddada dheer la ilaalinayay waxaan idin rajaynayaa guul midnimo ayuu yidhi shaqaadan madoobe gudoomiyaha baarlamaanka ee soomaaliya ciidamada xoogga dalka ayaa sheegay in degaano ka tirsan gobolka hiiraan ay kala wareegeen dagaalamayaasha al-shabaab ciidanka dowladda soomaaliya weli howlgal ka wada degaano ka tirsan gobolka hiiraan islamarkaana weerar ku qaaday degaano ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan saraakiisha ciidanka xooga dalka nisaab booliska dowlad goboleedka hirshabelle sidoo kale dadka degaanka is-abaabulay ayaa qeyb ka ah sida uu yihi gudoomiyaha in degaanadaasi gacanta ay ku dhigaan ciidanka xooga dalka gudoomiyaha gobolka hiiraan ayaa sheegay in howlgalkan lagu baxsanayay sida uu sheegay dagaalayamaasha al-shabaab oo ku sugnaa degaanadaasi waxaana sidoo kale uu sheegay inay dagaalka ay sii wadi doonaan saraakiisha ciidamada mas-uuliyiinta maamulka hiiraan ayaa sheegay inuu guulweyn laga gaaray howlgakal ka socda gobolka hiiraan waxaana kale ay sheegeen in ku dhowaada toban degaan ay la wareegeen kuwaasoo u dhexeeya degmooyinka matabaan iyo maxaasa dhanka kale dagaalamayaasha al-shabaab ayaan war ka soo saareen hadalka ka soo yeeray ciidanka xoogga dalka ee ku saabsan in degaana laga qabsaday wadanka isutaga ah imaaraadka carabta ayaa sheegay in laba dhibic shan milyan oo qofood ay gargaar ay gaarsiin doonaan soomaalida ku jirto markab laga leeyay dalka imaaraadka oo sida in ka badan kuntan oo raashiin ah oo gargaar ah ayaa soomaaliya soo gaaray si ugu taageero malaayiin qof ay saameeyeen abaarii ugu xumaa dalka ka dhacay dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay shiixdan oo ka mid ah mid muhiim ah laga soo dejiyay dekadda magaalada muqdisho iyada dowladda imaaraadka carabta oo ayaa in bishcas waxay bilaabay sahay loo qaybiyo qoysaska dhibaataysan ee dadka barakacayaasha ah gargaarkan ayaa lagu taageeri doonaa in ka badan laba dhibix shan milyan oo qofood oo ay saameeyeen abaaraha baan ee roob la-aanta ka jira degaano ka tirsan soomaaliya gargaarkan ayaa yimid bil kadib markii imaaraadka dalka u soo diray markab sida shan boqol iyo toddobaatan iyo sideetan tan oo sahay cunto ah hal milyan oo qofood ayaa dadka waxay ku barakaceen gudaha dalkiisa abaarta ka jirta janaayo labada kun iyo kow iyo labaatankii soo bilaabatay tirokoob ay soo saaray khamiistii hay-adda qaramadu u qaabishan qaxootiga hay-adda norwegia revie council ayaa sheegay in dhibaatooyinka ay abaaruhu ay weli iso socdaan islamarkaana ay filayaan dadku intooda badan abaaruhu ay halakeeyeen ay soo gaaraan degaano ka tirsan qeybo ka tirsan magaalooyinka waaweyn ee dalka hay-aduhu waxay sidoo kale ay sheegeen in abaaruhu weli ay sii socdaan islamarkaana biila-aantii dadku ay ka cabanayeen ka jiraan weli degaanadoodii waxaana sidoo kale ugu baaqeen hay-adaha gargaarku qaramada midoobay hay-adaha kale inay dadkan wax la soo gaaraan si loo samato bixiyo noloshooda halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helay weerar lagu qaado qabuuro dad soomaaliya ku sugnaan ku yaala dalka kanada ciidanka booliska dalka kanada ayaa sheegay in faahfaahino dheeraad ah ay soo baxayaan islamarkaana la ogaaday raggii iyagu weerarka ku qaaday qabuuro dad soomaaliya ku sugnaayeen oo goobtaasi ay ka dhacaysay aas loo sameynaya mid ka mid a dadka deegaanka booliska magaalada toronto ayaa waxay sheegeen in qofka soomaaligaah lagu dilay weerar lagu qaaday qabuuro lagu aasayay soomaali kale uu yahay ayuub xirsi cali oo deganaa magaalada barile barniya ee gobolka ontario booliska ayaa sheegay in toogashadu ay ka dhacday qabuuraha richmond hill abaarako saddexdii shan iyo toban daqiiqo khamiistii kadib markii aaska qof soomaali ah halkaas lagu soo gabagabeeyey ayuub oo ka qeybgelaya aaskaha gariid maxamed oo lagu toogtay laguna dilay bannaanka goob lagu caweeyo talaadadii siday xaqiijiyeen booliska c b c toronto booliska ayaa raadinaya qof kale lagu toomayay dilka gariid dhinaca kalena dambi baarayaasha ayaa rumaysan weerarka lagu qaaday soomaaliya ku sugnaa qabuuraha uu ahaa mid si gaara loogu beegsanayay ayuub ayuub ayaa isbitaalka loo qaaday isagoo xaaladiisu aada u liidato waxaana geeriyooday wuxuur kadib markii la geeyey nin kale oo isna soomaaliya oo toddobayo labaatan jir ah ase isbitaalka weli ku jira isagoo qaba dhaawacyo halis ah inta badan soomaalida ku dhaqan dalka kenya dalkaasi canada ayay ugu isu beegsada qaar gaangeystinimo ah iyadoo dadku inta badanna ay u adeegaan dad kale oo caddaan ah oo iibiya daroogada waxaa jirta suurtagalmada ah inay xiriiraan labada dil ee gidiid iyo maxamed ayuub xirsi cali ismarkaana kooxda beegsaday isku mid ay yihiin balse weli boolisku ma aanay gaarin go-aan ku saabsan sida rasmiga ay wax u dhaceen halka warkaas inaad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsal muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dukumente sir ayaa laga helay goobta uu deganaa madaxweynihii hore dalkaasi maraykanka ah ee donald trump arrimahan ayaa soo baxaya kadib markii ay soo baxeen arrimo ku saabsan baaritaano ay sameeyeen f b i da maraykanka ee la xiriirta dokumentiyo la doonaya in la ogaado islamarkaana baaritaano lagu sameeyo guriga uu degan yahay donald trump hay-adda f b i da ayaa sheegtay qoraal ka soo baxay maxkamad ay muujinayso saraakiishu in ay gurigii hore ee donald trump ee dukumentiyo lagu calaamadeeyey inay yihiin sir qaran oo lagu golleeyahay in arki karaan oo keliya dadka koobani sida ku xusan qoraalka ogolaanshaha oo ah in lagu baaray guriga madaxweynihii hore uu baahiyey garsoorihii hore amarkan saxiixay qoraalkan soo baxaya maxkamadda ayaa muujinaya saraakiisha f b i-du inay soo heleen guriga madaxweynaha ilaa iyo kow iyo toban diiwaan ah macluumaad oo aan la ogeyn inay dadka kooban ay arki karaan sida ku cad waraaqda diiwaankan ay maxkamaddu u gudbiyeen saraakiisha f b i-ga kadib baaritaankii dhammaaday guud ahaana warkiisa subaxnimo aad ka dhegeysanaysa idaacadda dalsale khirtan ee dhegeysanaysa ee wanageynta
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin warlahelyaabaha talalhel